guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka jubbaland ayaa xilalka u kala wareejiyay agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska jubbaland miski yuusuf cali iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda warfaafinta bedel cabdi jaamac oo horey u ahaa agaasimaha wasaaradda batroolka iyo macdanta munaasabadda xilwareejinta waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka jubbaland siyaad ibraahim maxamed ku-xigeenadiisa xubno ka socda shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo marti sharaf kale ugu horeyn miski yuusuf cali agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta jubbaland ayaa ka warbixisay waxqabadkii muddadii ay joogtay wasaaradda iyadoo agaasimaha cusub u rajaysay in alla ku asturo mas-uuliyadda loo igmaday maanta farxad bay ii tahay inaan xilka halkan aan u fadhino munaasabad xil wareejin ah oo xilka ku kala wareegayaan laba agaasime waxaa farxad gooniya inaan maanta xilka ku wareejinayo agaasime marka hore halkan kasoo bilaabay udubahana usoo taagay wasaaradda dadkii wax badan kasoo aas-aasayna ku jiray wasaaraddan runtii wax badanna kasoo qabtay agaasime bedel waxay tahay farxad inaan mar kale kugu soo wareejinayo xilka adigoo hore uga soo shaqeysay wasaaraddan run ahaantii ma tihid qof qariibka ah waa u taqaanay hore wasaaraddan waana kasoo shaqeysay waxyaheeda kala duwan iyo siday tahay qaab dhismeedkeedii iyo shaqadeedii intaba wixii kaa dambeeyey labadii sano halkan aan joogay waxyaalihii noo qabsoomay waxaa kamid ah ugu waaweyn aan kasoo taaban karno dhismaha taawarka iyo xarunta raadiica oo hadda wasiirka uu ku maqan yahay furidda qandaraaska dhismaha taawarka meel fiicanna ay marayaan xarunta dhismaha raadiica waxaa kaloo waxyaalaha la taaban karo oo aan kasoo qabanay wasaaradda kamid ah tababaridda shaqaalaha dowladda kuwaasoo la siinayay habka muuqaal loo sameeyo habka graphic ay u sameyni karaan iyo habka content ay u sameyni karaan intaba waxayna gooni u ahaayeen keliya shaqaalaha warbaahinta ee dowladda waxaa kaloo jirtay iyadana in tababaro loo qabanayay wariyaasha madaxa bannaan iyadoo loo mawduucyo fara badan la taabanayay kalama qaadqaadayo mawduucya laakiin ilaa iyo in la siinayay tababaro kala duwan oo mawduucyo badan taabanayay waxaa kaloo iyadana jirtay in la sameeyey wadatashiga sharciga warbaahinta oo hadda maraya heer gebagabo waxaa dhiman sida aan qorshaha ku wadnay hal wadatashi halka wadatashina waxaa u maqan iyadana codsi waxaan rajaynayaa inaa noqon doonto agaasimihii dhamaystiri doono waxaa hore u aheyd aan kugu bogaadinaya agaasimihii soo bilaabay sharcigaas inaa tahay haddana waxaan rajaynaya intaad joogtid inaa noqon doonto agaasimihii soo gabagabeeyo gaarsiiyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka oo noqdo kii sharcigaasito ansixiyo dhanka kale agaasimaha cusub ee wasaaradda warfaafinta jubbaland mudane bedel cabdi jaamac ayaa sheegay inay ka go-an tahay horumarinta arrimaha hurtabinta u leh wasaaradda aada baan ugu faraxsanahay maanta taariikhdu ay tahay shaniyo tobanka agost laba kun iyo labaatan iyo afar inaan la wareega xilka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha oo fursad igu siintay in mar labaad aan ku soo laabto dhowr sano kadib iyadoo aan isdhihi karo laga qabtay shaqooyin aada u waaweyn waxaa arrintaa uga mahadcelinaya wasiiradii kala dambeeyey iyo agaasimayaha iyo agaasimayaashii kala dambeeyey ee ugu dambeysay walaashay agaasimo miski waxaan ujeedaa shaqo aada u wanaagsan in la soo qabtay anna insha allah inaan aan meeshaas aan kasii wadi doono si guud waxaan dhihi lahaa waan uga mahad celinayaa agaasimo miski ugu dambeyntiina guddoomiyaha guddiga shaqadii shaqaalaha jubbaland siyaad ibraahim maxamed oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in bulshada si daacadnimo ku dheehan tahay loogu adeego waxay inoo tahay farxad aada u weyn inaan nagala soo qayb galno munaasabadan kooban ay xilka ku kala wareegayaan agaasimeyaasha guud wasaaradaha waxaan rabaa inaan awalan u mahad noqo agaasime miski muddadii reeda koobneed ee meeshay joogtay laba sano iyo barka dhanneed in u suurta gashay inay u qabsanto shaqooyin baaxaddaas la eg waxaan is leeyahay intii looga bahana karaankeeda juguddii badan ayay gelisay waqti badanna way gelisay si ay u horumarto wasaaradda warfaafinta waxaan isleeyahay warfaafintu waa sidii la sheegayba waxaa weeyaan waa qeybaha ugu muhiimsan dowladda haddaysan dowlad warfaafin jirin waxaa weeyaan waxqabadka dowladdu cidna ma ogaan karto waa warfaafinta cidda usoo bandhigayso waxa ay dowladda qabatay meesha ay marayso ciladaha jira iyo dhibaatooyinka jira ee bulshada ay qabto meesha lagala soconayo ee laga ogaan karo waxaa weeye media marka si loo helo marka media toosan oo tafatiran waxa wanaagsanna bulshada u gudbinayo waxa xunna ka reebayo